bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah webiga shabeelle ee mara gobollada dalka qaar ayaa biyo keenay sida gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedku ay kordhin doonaan howlgalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ah ee al-shabaab mudanayaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka maraykanka ayaa u ololeynayay in maraykanku uu kordhiyo taageerada uu siiyo soomaaliya lix qof oo tahriirayaal soomaaliya ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dalka masar kadib markii ay la qalimatay dooni ay saarnaayeen suxufiyiinta soomaaliyeed ee ku nool dalalka yurub ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada london waxa ay kaga hadleen khilaafaadka ka dhex taagan hoggaanka ururka suxufiyiinta soomaaliyeed wararka dibadda ee warka iyaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda turkiga ayaa sheegay in maraykanku uu kor u kacayo aragtida islaam naceebka iyo weliba dunida oo digniin ka diraysa in kooxaha argagixisada ah uu gacanta u galo hubka nukliyeerka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifan ooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax wanaagsan mar kale waa subax axada taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha afraad ee maarso sanada laba kun lix iyo toban warkiio fidsan webiga shabeelle ee mara qeybo ka mid a gobollada dalka oo waayahanba biyihiisu ay gureen ayaa lagu soo warramayaa in qeybo ka mid a gobollada dalka uu biyo keeno waxaana ka mid a gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe magaalada jowhar waxaa ku sugan waryahayaga abuukar maxamed bacadle goor dhoweed ayaan teleefonka kula xiriiray waxaana marka hore weydiiyey bal inuu iga warramo arrinta la xiriirta webiga shabeelle
waad mahadsan tahay beli lasoo dhaafay webiga shabeelle wuxuu ahaa mid buray oo qalalay dadka noloshooda ay ku tiirsanaa jirtay oo u badnaa beeraley iyo xololey inta badan waxaa saabeyn ku yeeshay aada u xun iyo la-aanta webiga shabeelle iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay xarunta gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowar roobdoon ay dadka ku nool iyo maamulkuba ay degeen hase ahaatee maalintii shalay weliba gelinkii dambe ayaa dadku waxa ay ku arkeen webiga shabeelle oo iminka biyo keenay biyahaasi inkastoo aysan badnayn hase ahaatee galmudug shal ahaa ayaa dad fara badan magaalada jowr gudaheeda waduu qeybo uu ka maro gaar ahaan halka loo yaqaano xiintayda ayaa dadku ay arkeen biyo ka daadanaya oo aada u fara badnayn hase ahaatee marba marka dambaysa kusoo diraya goobta xiintayda loo yaqaano waa gidaar aada u weyn oobiga gumaysiga talyaaniga dalkeena halka ininka hor gumaysan jiray uu dhex dhigay webiga si oo ugu waraabiyo beerihii qasabka waxudusumaa sukarta beerta laga soo saari jiray hase ahaatee gidaarkaasi ayaa wixii dhanka koonfur kasoo xigay webigu ahaa mid qalalami gidaarkaasi hase ahaatee maalnima shalay ayaa dadku waxay arkeen biyo halkaasi ka daadanaya oo soconaya marba marka dambeysa kusoo daraya maanta ayaa webiga si fiican loo xaqiijin karaa markii webigu uu kusoo daro amba webiga sidiisaba marka uu biyo keeno hal gelin amba hal habeen ayuu wadigu kusoo buuxsanayaa taasina waa qadar rabbi marka weliba waa biikeen waa dhihi karaa xilligii wadigu biikeeni jira ayaa lagu jiraa oo dadka aqoonta u lahaa oo in badan wadiga hareerihiisa deganaa waxay sheegeen xilligii wadigu uu imaan jiray oo biyo keeni jiray ayaa lagu guda jiraa maadaama in xilli jiilaala fara badan lasoo maray xilligii roobkan uu soo dhoway marka dadku waxay sheegayaan xilligii weliba uu biyo keeni jiray in lagu guda jiro waxaana la dhihi karaa weliba waa biyo keenay
gobolka hiiraan ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in webiga uu ka biyo keenay qaybo kamid a magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale tuulooyin hoostaga waxaad ku maqli doontaan wararka iyaga soo socda arrimaha la xidhiidha webiga shabeelle iyo weliba webigaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey guray iyo sida u biyo keenay iyo dareenka dadka ku nool magaalooyinka waxaana ay kusoo beegmaysaa xilla dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku baaqday in la sameeyo banaanbax roobdoon ah kaasoo barito ka dhici doono guud ahaan gobolada dalka iyadoo dadkuna ay sooman yihiin saddex maalin oo dowladdu ay sheegtay in loogu talagalay in dadka ay eebba uga baryaan in ilaah uu roob keeno maadaama xilli abaar ay in maadaama lagu guda jiro waqtiga kuleelaha abaarna ay ka jirto gobolada dalka webiguna uu gure islamarkaana eebba loo toobad keeno lagana baryo in uu roob keeno waxaad maqli doontaan wararka la xiriira webiga shabeelle iyo weliba roobdoonkaasi berita ka dhici doona magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ee kusoo kordha barnaamijyadeena iyo wararka iyaga soo socda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya ayaa sheegay inay kordhinayaan howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka warbixintan waxaa cadaado kasoo diray maxamuud cabdidirshe madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed uu wafdi hogaaminayo waxa ay kusoo laabteen magaalada cadaab ee xarunta kumeel gaarka ah ee galmudug ayaa waxa uu sheegay in dagaalka maamulkiisu kula jiro kooxda al-shabaab inuu s soo gabangabooben islamarkaana ay doonayaan in qaybo ka mid a gobolada mudug iyo galgaduud oo weli gacanta ugu jira al-shabaab ay ka faramuruujiyaan cabdikariin xuseen guleed ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku rajo wen yahay bilaha soo socda in guud ahaan deegaanadaasi shabaabku ku sugan yihiin ay ka saaraan oo ay ka sifeeyaan ciidamada galmudug haddaan nahanay galmudug waxaa naga go-an la dagaalanka nimanka wadayaasha ah ee al-shabaab waxaanan diyaar u nahay annaga iyo dadkeena reer galmudugba deegaanada weli kusii harsan gacantooda galmudug ka tirsan sidii aan gacantooda uga bixin lahayn sidii aan maaragtay dadkaasi xorriyadoodii aan ugu soo celin lahayn marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha reer galmudug ciidamada kala duwan ee galmudug inay arrinta ayada ah u diyaargaroobaan waxaan sidoo kale aan dadweynaha reer galmudug iyo ciidamada ammaanka ee kala duwan aan ugu baaqayaa in nimanka sharwadayaasha ee al-shabaab oo looga bartay inay mar walba dhagar iyo dhibaato shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaba iyo eelada la taagan yihiin gaar ahaan iyagoo mar walba maleega waxyaabo shirqoollo ah oo ay maaragtay ku waxyeelanayaan dadka shacabka ah sida qaraxyo dilal qorshaysan inay ka digtoonaadaan hay-adaha amniga waxaan intii farayaa inay xaaladda amniga kor u qaadaan galmudug ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay dagaal la gashay kooxda al-shabaab deegaanada bariga gobolka mudug halkaas oo jab iyo dadaro lagu geystay maxamuud cabdidiirshe raadiyo muqdisho cadaade
lix qof oo soomaali tahriibayaal ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen dalka masar kadib markii ay la qeelibantay dooni ay saarnaayeen dadkaas ayaa doonayay in ay waddanka masar kaga sii gudbaan waddamo kale oo yurub ah waxaa lagu soo warramayaa in lixda qof ee geeriyootay ay ku jiraan laba qof oo caruur ah waddanka masar ayaa waxa uu noqday mar in waddamada yurub ay uga gudbaan dadka taxriibayaasha ah ee doonaya in ay galaan suxufiyiinta soomaaliyeed ee ku nool dalka dalalka yurub ayaa waxa ay kulan ay ku yeesheen magaalada london ay kaga hadleen khilaafaadka ka dhex taagan hoggaanka ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nasaj
magaalada london ayaa waxaa lagu qabtay kulan ballaadhan oo ay kasoo qayb galeen bahda warbaahinta ee ku nool qaar ka mid a wadamada qaaradan yurub kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa shakhsiyaad magac ku dhex leh bahda warbaahinta iyo bulshada soomaaliyeedba ulajeedada kulankan ayaa ku saabsanaa sidii fikrado iyo talooyin loogu biirin lahaa bahda saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee muranka uu ka dhex taagan yahay sidaad ogtihiinna wasaaradda warfaafintu waa dhexdhexaad dabcan aniguna waxaan noqonayaa caawa dhexdhexaad ayaan noqonayaa waxaan idinka codsanayaa idinka wariye ahaan maadaama aad xog badan haysaan kana warqabtaan in aad ka fakartaan aayaha dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed marka in dadkii saxaafadda oo ahaa midii ummadda oo maaragtay sahanka u ahaa ummadda oo ummadda la-aanteediisan aysan soco karin oo maalin walbaba ayaga warka laga sugaya haddii ayaga isqabsadaan waxay keeni kartaa dhibaato aada iyo adag ana waxaan qabaa urur samayntiisa waxaa ka muhiimsan marmarka qaarkood fikradda aan isleeyahay in la isweydiiyo war dadka soomaaliyeed ee annagoo kala nala midka ah ee saxaafadda ku jira ee waddankii ka shaqeeya inkastoo dadkii oo dhan dhibaato ay haysato laakiin haddana iyaga in horta bal horta ammaankooda kow dhibaatada haysta wariyaasha soomaaliyeed koo haysaan wixii ku dhacay kolley iskuma sheegayna caawa laakiin in horta la yidhaahdo ammaankooda sidee wax loogu tari karaa wixii hore oo maaragtay nasiga soo qabatay hadda ma aadin hadda wax cusub oo dooranayo waa waxaa inu qurux badan gadaal loo laaban oo horu socodkeena wanaagiisa aan fiirino kan la dhisi doono aan nolola sheekeen oo anaga aan qaar ka dhisano aan xubin ka noqono wasaaradda warfaafinta koob iyo tobankii bishii february ayay war-saxaafeed waxay kasoo saartay in laba bilood gudahood in lagu dhiso ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed caawa marka labada bilood waxay baa ka dhiman waanu sunimid innagu haddaan sunimidna waxaan leenahay tale inaanu bixino iyo tusaale inaanu bixino unbaa halkaan isugu nimid aniga waxay ila tahay annagu inkastoo halkan aan joogno laakiin taladeenu waxa ay gaaraysaa wariyaasha soomaaliyeed ee gudaha dalka soomaaliya ku sugan ee raba inay maanta fadhiistaan meeshay rabaan ha ku fadhiistaane waxa keliya balaal meeshu yaallo ka miismaa talada muhiimadeeda xamar bay taallaa laakiin annaga fariinta aan dirayno aniga waxaa ila quman inay noqoto in si cadaalada wariyaasha kulankaa kasoo qaybgeli doona ay mas-uuliyaddu saaran tahay inay cadaalad ay wax ku xushaan inay aqoon wax ku xushaan inay karti wax ku xushaan qaybgalayaasha kulankan ayaa waqti dheer geliyey sidii talooyin loola wadaagi lahaa dhinacyada uu khilaafku ka dhexeeya waxaana kulankan la isku weydaarsaday fikrado iyo aragtiyo looga gol lahaa midaynta bahda saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxaana kulankan laga soo saaray baaq iyo talooyin ka koobnaa shan qodob kulankii caawa ee isku yimaadeen wariyaashii london iyo weliba kuwii holland qodobadii ka soo baxay ayaan jeclaan lahaa inaan idin aqriyo kow in dib u eegis lagu sameeyo sharciga u degsan ururka si loo helo sharci dhamaystiran oo aan mar kale keenayn ama sababayn khilaafka iminka taagan labo in magaalada muqdisho ee caasimada waddanka soomaaliya lagu qabto kulan ay ka qayb galaan wakiilo matalaya warbaahinta oo dhan dal iyo dibad number saddex in doorasho xur ah oo cadaalad ah oo qofka la dooranayo lagu doorto aqoontiisa number afar inuu noqdo musharaxiinta iyo weliba doorashadu mid ka madax bannaan dowladda iyo weliba ururada siyaasadda shan in xilliga doorashada la hakiyo si loo helo waqti lagu soco khilaafaadka jira gabagabadii kulankan ayaa waxaa dhammaan kasoo qaybgalayaashu ay ka codsadeen guddiga dhexdhexaadinta ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed inay tixgeliyaan aragtida saxafiyiinta soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka cabdiraxmaan soomaali radio muqdisho london
mudanayaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka maraykanka ayaa u ololeynaya sidii maraykanku u kordhin lahaa taageerada uu siiyo soomaaliya mudanayaashaasi waxaa ka mid a jan alison oo laga soo doorto gobolka minnesota waxa uu sheegay in ay doonayaan in maraykanku uu kordhiyo taageerada uu siiyo soomaaliya isagoo bogaadiyey ilaa hadda dadaalada iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya
Right now, the United States Congress, which I'm a member of, is making financial decisions where the money should go where the donations of America should go.
maraykanku waxa uu sameynayaa ilaa hadda dadaallo ku aadan sida lacagaha la siinayo soomaaliya ay u baxayaan meelaha ay ku baxayaan ahmiyadaha ay kala leeyihiin waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo in hadda xidhiirka soomaaliya iyo maraykanka uu sii wanaagsanaanayo waxaa xidhiir wanaagsan leh laamaha dhaqaalaha ee soomaaliya iyo maraykanka taasoo fududayn karta in soomaaliya iyo weliba hay-adaheeda dhaqaaluhu ay noqdaan kuwo lagu kalsoonaan karo waxaan kaloo aan doonayaa inaan halkan ka sheego in maraykanku uu taageerayo dhinacyada horumarinta adeegyada bulshada sida beeraha iyo meelo kale oo muhiim u ah soomaaliya waxaa maraykanku aanu uu doonayaa in soomaaliya ay soo kabato aniga iyo xildhibaano badan oo aan ka mid ahay waxaanu u ololeynaynaa sidii loo kordhin lahaa taageerada maraykanku uu siiyo soomaaliya mister jer alison ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka kooxaha argagixisadu ay dunida ku hayaan iyo fakarka qaldan oo ay diinta ka faafinayaan
Yes, I am worried about how this anti Muslim hatred might be used by uh, terrorist elements.
waxaan aada uga walwalayaa muuqaalada qaldan oo kooxaha argagixisadu ay isticmaalayaan si islaamka fakar qaldan looga aamino taasi waa dhibaato weyn oo dunida oo idil waxaa hadalkan uu sheegay jan alison mar uu ka hadlayey dhibaatada kooxaha argagixisada ah iyo aragtida qaldan ee siyaasiyiinta qaar ee maraykanku ay ka aamineen waxaa kale uu dhaleeceyn u jeediyey musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee waddanka maraykanka ee donald trump iyo peter cruise oo uu ku sheegay in loo baahan yahay in aragtidooda ay wax ka bedelaan haddii kalena muslimiinta iyo dadka kale ee maraykanka ah ay u midoobi doonaan sidii loogu hortegi lahaa in ay doorashada ku guulaystaan jan alison waxa uu si kastaba sheegay in soomaaliya iyo dadka kale dadka soomaalida ah ee ku nool maraykanka iyo dadka muslimiinta ah guud ahaanba ay isku duuban yihiin islamarkaana ay rajeynayaan in guulo waaweyn laga gaaro doorashada sanadkan dhacaysa waxaa kaluu sheegay in maraykanka ay ku dardargelinayaan iyagoo xildhibaano badan ah sidii loo kordhin lahaa taageerada la siinayo soomaaliya iyo xiriirka wanaagsan ee hadda ka dhexeeya dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya oo ay qayb ka tahay caawinaad soomaaliya ay maraykanku ka siinayaan dhinaca milatariga iyo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah maraykanka ayaa hadda waxa uu qayb ka yahay wadamada sida xoogga leh u taageeraya soomaaliya waxaana xusid mudan in dhinaca dhaqaalaha iyo amniguba ay tahay meelaha ugu muhiimsan ee maraykanku uu hadda ka taageerayo iyadoo dowladda federaalka soomaaliya ee aan kumeelgaarka ahayn markii ay soomaaliya markii kumeelgaarka soomaaliya ay ka baxday dowladda mudane xasan sheekh maxamuud hogaamiyena la doortay uu soo laabtay si toos ah xiriirkii maraykanka iyo soomaaliya markii uu waddanka maraykanka tegay madaxweynaha jamhuuriyadda halkaas oo ay ku kulmeen madaxweynaha maraykanka iyadoo shir laba geesood ah oo soomaaliya iyo maraykanka oo ay kala hogaaminayaan mudane xasan sheekh maxamuud iyo barack obama uu ka dhacay caasimadda maraykanka kaasoo lagu go-aamiyey in si toosa usoo laabto xiriirka soomaaliya iyo maraykanka waxaana maraykanku markaasi kadib soo magacaabay safiirka maraykanka u fadhinaya soomaaliya halkaad warkaasi kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib ordogan ayaa sheegay in waddanka maraykanku uu sii kordhayo islaamna ceebka hadalkan ayuu ku sheegay markii musharaxiin badan oo waddanka maraykanka ah ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan sida ay sida ay uga hadlayaan arrimaha la xiriira argagixisada iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool maraykanka ordogan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in musharaxiinta maraykanka iyo dowladduba ay u eegaan si ka duwan aragtida qaldan ee argagixisadu ay faafinayaan oo ay doonayaan in dunida muslimka lagu dhibaateeyo waxa uu sheegay in murashaxiinta qaar ee waddanka maraykanku ay iyagu ka badbadinayaan sida ay uga hadlayaan arrimahan la xidhiira dadka muslimiinta ah iyo sida loola tacaamulayo waddanka maraykanka waxauu soo hadal qaaday weeraradii argagixiso ee ka dhacay dalka turkiga iyo sidoo kale magaalada baris iyo bruselis oo waddanka biljimka ah kuwaas oo dad rayid ah lagu laayay waxa uu sheegay in tusaale ay u ahaayeen sida argagixisadu ay u doonayaan inay u dhibaateeyaan magaca islaamka iyadoo waddamadaasi ay ku nool yihiin dad badan oo muslimiin ah waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah loo wajaho argagixisada dhibaateynaysa dunida oo idil magaalada washington ee waddanka maraykankana kulan ay ka qayb galaan ka qayb galeen boqol iyo laba waddan ayaa looga hadlay hubka nukliyeerka ah ee dunida kulankaas waxaa si wada jir ah looga digay in kooxaha argagixisada ah ka gaar ahaan kooxda daacish uu gacanta u galo hubka nukliyeerka ah madaxweynaha maraykanka barack obama oo ka hadlay shirkaasi ka dhacay magaalada washington ayaa sheegay in maraykanku uu aada uga taxadarayo in koox uu ku sheegay inay yihiin kuwa si waali ah u dhaqmiya inuu gacanta u galo hubka halista ah ee nucliyerka dunida oo idil ayaa welwal ka qabta in kooxda daacish oo bariga afrika hadda ku xoogan uu gacanta u galo hubka nucliyerka waxaana wadamada dunidu ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin wadajir ah oo looga hortagaya in hubka khatartiisu ay badan tahay ee nucliyerku uu gacanta u galo kooxda daacish warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nagiibta cidduu sheegay waxay dib ka yeeli kartaa barta internet-kaan ku leenahay radio muqdisho net